إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal ku soo dhowaada warka idaacadda islaamigaha alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah in ka badan toddobaatan askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo shalay ka dhacay duleedka deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay la wareegeen deegaan hoostaga magaalada gulceel ee gobolka galgaduud xalay waxaa la weeraray ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose askari ka tirsanaa milatariga dowladda federaalka ah ayaa shalay lagu dilay magaalada muqdisho mas-uuliyiinta ugu sarraysa walaayadda islaamiga ee jubbooyinka culamaauddiin iyo odayaal dhaqan ayaa waxay ka qayb galeen munaasabad gebagaba u ahayd dowra loo qabtay haweenka macaahidda diiniga ah ee walaayada jilib xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa sheegay in wasiirkii hore ee dibadda ee etoobiya ee dhowaan la dilay siyuum misfin uu ahaa maskaxdii ka dambaysay in soomaaliya gobol gobol loo kala qaybiyo asigoo sidoo kalena ka hadlay dagaalka etoobiya ka socda tirada dadka uu soo ritay cudurka koronafirus ee adduunka ayaa kor waxay u dhaaftay sagaashan iyo siddeed milyan ciidamada yuhuudduna waxa ay xadgudubyo horleh ka geysanayaan oo dhulka xoogga ay ku haystaan ee falastiiniyiinta intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن in ka badan toddobaatan askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac waxay ku noqdeen dagaal culus oo shalay ka dhacay duleedka deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug warkaas iyo warar kale oo la xiriira weeraro kala duwan oo xarakada shabaabul mujaahidiin ay fulisay waxaa inoo haya abuubakar ibraahim geedi gelinkii dambe ee maalintii shalay dagaal la isku riiqmay oo khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug ee dhaca bartamaha dalka soomaaliya guutada jugta culus ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa markii hore madaafiic ku garaacay xerada ciidamada dowladda federaalka qeybtooda kow iyo labaatanaad ee ku sugan deegaanka ciidamada dowladda federaalka u adkaysan waayey madaafiicda ayaa ka firxaday xerada iyagoona isku dayay inay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyaan duleedka deegaanka bacadweyne balse waxay la kulmeen kamiin culus oo isku beddelay dagaal toos ah oo ay u dhigeen cutubyo ka tirsan ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaal culus oo socday muddo afar saacadood ah ayaa dhex maray ciidamada dowladda federaalka qeybtooda kow iyo labaatanaad iyo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan gobolka waxaana uu dagaalku soo gaaray maqribnimadii xalay iyadoona ay halkaasi ka dhasheen khasaare lixaad leh oo dhabarka loo saaray ciidamada dowladda federaalka inta haatan la ogyahay waxaa dagaalkaasi lagu dilay kow iyo labaatan askari oo ka tirsan dowladda federaalka halka sidoo kale ay weerarka ku dhaawacmeen afartan kale waxaana ay mujaahidiintu dul istaageen meydadka toban askari oo ay ka carareen ciidamada dowladda federaalka iyo hubkooda xilliga uu dagaalka dhacayay waxaa deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug ku sugnaa dagaal oge cabdi qaydiid kaasoo la sheegay in ciidamadiisu ay ka qayb qaateen dagaalka wixii faahfaahin ah ee kusoo kordha wararkaas waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkeena soo socda insha allah sidoo kale gobolka galgaduud ee dhaca bartamaha dalka soomaaliya wuxuu habeenkii xalay martigeliyey duulaan habeen dheelmad ah oo ay qaadeen dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo ka dhacay duleedka magaalada guraceel ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka kaasoo ay ku lahaayeen deegaanka ceeldheer ee hoostaga guraceel madaafiicda kadib ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal toosa ku qaaday saldhigga waxaana halkaasi isaga firxaday ciidamada dowladda federaalka waxaana si buuxda deegaanka ula wareegay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab dhanka kale gobolka shabeellaha hoose waxaa habeenkii xalay ka dhacay weeraro saf ballaaran ah kuwaasoo lagu beegsaday saldhigyo ay ku sugnaayeen shisheeyaha iyo askarta soomaalida ah dagaalada waxaay ka dhaceen jannaale buufow nambar lixdan iyo beriire waxaana halkaasi khasaare lagu gaarsiiyey shisheeyaha iyo kaaliyaashiisa sidoo kale howlgal qorshaysan oo ka dhacay magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa waxaa lagu dilay askari ka tirsanaa ciidamada milatariga dowladda federaalka howlgalka ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay xaafadda waxar cadde ee degmada hiliwaa waxaanay mujaahidiintu halkaasi ku toogteen askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabi jiray maxamed cali salaad kuna magac dheeraa qashaawi mas-uuliyiinta ugu sarreysa walaayadda islaamiga ee jubbooyinka culamaa udiin iyo odayaal dhaqan ayaa waxay ka qayb galeen munaasabad gebagabo u ahayd dowra loo qabtay haweenka macaahidda diiniga ah ee magaalada jilib maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya dowradan oo uu soo qaban qaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa waxaa loo qabtay haween ka kala socday macaahidda diiniga ah ee ku yaala degmada jilib munaasabad lagu soo gabagabeynayay dowradan loo qabtay haweenka ayaa waxaa lagu qabtay degmada jilib ee xarunta wilaayada islaamiga ee jubbooyinka mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimo iyo waxgarad kala duwan ayaa kasoo qaybgalay munaasabadda kuwaasoo kelimaad ka jeediyey xafladda sheekh maxamed balle oo ka mid a culimada oo munaasabadda ka hadlay ayaa halkaasi kasoo jeediyey kelimad ku saabsan kaalinta ay haweenka ku dhex leeyihiin diinta islaamka waxaa ku tusaya inta ilaahay subxaanahu wa tacaala aayado uuga hadlay bal ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u bixiyey suurado waaweyn ayuu magacooda u bixiyey waxaa ka mida qur'aankeenna sida ilaahay ihtimaamka iyo sharafta islaamku u nooleeyey ilaahay ugu gargaaray hablaha muslimaadka ah qahriga iyo shiddada iyo yaska iyo dulmiga iyo waxay ku jiri jireen iyo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u geeyey qima iyo meel wanaagsan iyo xaqoodii iyo saddex xaq iyo dhaxal iyo inay macnaha ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadada ragku sameeya ay samaynayaan sida ilaahay ihtimaamka loo siiyey iska dhaaf intaasoo aayadoode waxaa loo bixiyey suuradan baa loo bixiyey fii suurati nisaa suuradda haweenka ka hadlaysa ma maqasheen fii suurati rijaal haba yaraatee ma jirto halkaa waxaa laga qaadanayaa amka ilaahay subxaanahu wa tacaala hablaha muslimaadka inuu karaameeyey nabadoon cabdiraxmaan shiilow afhayeenka nuqabada wilaayada jubbooyinka oo halkaasi ka hadlay ayaa soo dhoweeyey dowrada loo qabtay haweenka walaalayaal waxaan aad ugu faraxsannahay oo aan soo dhowaynaynaa gabdhaha muslimaadka ah oo muxuu ahaaye waxbarashada u diyaargaroobay iyo jihaadka iyo tarbiyada ubadka waxba lama reebin culummadii iyo akhyaartii iga horraysaa ka hadlay waxaa weeye doorkiinna waad haysaane waxaan leenahay laba jibaara oo dadaala ilaahay ha idin barakeeya wuxuu ahaaye waxa aad ummadda ugu fadhidaan wax sahlan ma ahan sidoo kale suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed guddoomiyaha golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka oo dhankiisa ka hadlay munaasabadda ayaa u dardaarmay haweenka marka waxaan leenahay wax lagu farxo oo wanaagsan baad muujiseen gabdhaha haddaati gabdhaha muslimaadkaa marka sii wada dadaalkiina ummadda muslimkaana ahdaabteeda iyo idiyadeeda iyo najixidda ay najexdo waxaa asal u ah guryaha haddii gurigu hagaago oo guriga maartay hooyadu ay hagaajiso nafteeda iyo ilmaheedii iyo ninkeedii iyo carruurteedii ummaddaasi way hagaagaysaa lideen waxa wax laga barto ama akhlaaqda laga qaato waa guriga iyo madrasada iyo mujtamaca si gaarana gabdhaha ayaan mahad ballaaran hooyooyinka iyo gabdhaha dadaalkaa muujiyey ee muddada yara kooban maaragtay khayrkaas faraha badan qaybihiisa kala duwan muujiyey waxaa leenayahay amaalkiina maaragtay ha idinku abaalmariyo khayr iyo wanaag ugu dambeyn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey waaliga wilaayadii islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah markaa waxaan dhihi lahaa kunii ka saxaabiya haakada kaanat nisaau salaf waxa weeyaan nisaaun xawla nabiyi sala allahu calayhi wasalam kutub badan baa laga qoray waxa weeyaan suwar min xayaati taabiciyaat waxa weeyaan gabdhahaas akhlaaqdoodii iyo wanaaggoodii iyo jihaadkoodii iyo halgankoodii waxa weye gabadhu inay waxa weeyaan arrinkaasi ay raaraadiso waa laga marmaan sida ragguba ay u raadinayaan raggii haddee khatarta ahaa ee zubayr iyo waxa weye cumar ibnulkhadaab iyo radia allahu canhum waxa weeye raggii wan wanaagsanaa ee saxaabadii iyo salafkii iyo taabiciintii waxa weeyaan raggu waxa weye raggaas ayay ku daystaan gabdhuhuna waxaa la rabaa gabdhihii saxaabiyaadka sida khadiija sida saafiya sida faadima sida waxa weye umu sulaym sumaya gabdhahaasoo kale inaad waxa weye sidooda kale aada noqotaan wilaayaadka islaamiga ah ee imaamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa had iyo goor ka dhaca dowraad sharci ah oo loo qabta qeybaha kala duwan ee bulshada
xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa sheegay in wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee etoobiya ee dhowaan la dilay siyuum misfin uu ahaa maskaxdii ka dambaysay in soomaaliya gobol gobol loo kala jaro asiga oo dhinaca kalena ka hadlay dagaalka etoobiya ka socda maxamed daahir calisow ayaa faahfaahinaya zakariya maxamuud xaaji cabdi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee ka alowrsan dalka etoobiya oo ay ku dagaalamayaan ciidamada dowladda iyo kuwa tigreega ee t b l f waxa uu sheegay t b lf muddadii xilka etoobiya ay hayeen in ay u diyaargaroobeen dagaal la mid ah kan hadda ku socda islamarkaana ay qorteen ciidamo aad u badan oo qowmiyadda tigreega ka tirsan hub aad u badanna ay keedsadeen xildhibaan zakariya ayaa xusay in etoobiya aalaaba xukunkeeda ay isku qabsadaan amxaarada iyo tigreega haddana waxa isku haysta etoobiya ay yihiin iyaga danta soomaalida ugu jirta dagaalka etoobiya ayaa ah inaysan kala itaal roonaanin amxaarada iyo tigreega oo labadoodaba isku aragti ka ah in meesha laga saaro ummad soomaaliyeed oo leh dal ka madax bannaan etoobiya labadaa qolo hadba ciddii raysa khayrkuma aha adiga haddii xabashidu raysana ama amxaaradu raysana waxaa weeye waaba nimanka ugu daraawo waxay aaminsan yihiin inaannu nahay koox guna oo ariga u qasha oo dhulka hoose degan iyaguna ay degan yihiin dhulka kore hadalkaas maxamed siyaadoo jooga ayaa mingista xaylomaryam wuxuu ka yidhi magaalada kinshaansa oo eyuda madaxdeedu ku shalaysa wuxuu yidhi ninkan aad hor dhigteen tabeellaha weyn dowlad iyo dad ma xukumaan lixdankii baa bani aadamku khaldameen dowladuhu khaldameen oo dowladnimo soomaaliya la siiyey amxaarka saana saasuu aaminsan yahay tigreeguna waa lami labadaanin hadday kala raayaan oo tigreega iyo amxaarka ah oo midkood etoobiya xukunkeeda ku raayo meeshii bay ka bilaabayaan shalay ay ka tageen tigreeg dagaalka tooska ah ayaa looga adkaaday tigreega balse waxa ay halgankooda u bedeleen mid ku daba dheeraada dowladda etoobiya iyagoo wada dagaallo ku dhufa oo ka dhaqaaq ah inkastoo laga dilay hogaamiyaal caan ah sida siyuun musfin oo dhowaan lagu dilay dagaalkaas oo muddo ah wasiirkii arrimaha dibadda etoobiya siyuun musfin ayaa ka mid ahaa siyaasiyiinta tigreega ee u ooleeyey in afar dhibic ay wax ku qaybsadaan siyaasiyiinta shisheeye kalkaalka ah islamarkaana dalka loo kala jaro hab federaal ah si aysan weligood u midoobin ummadda soomaaliyeed waxaan ogaaday musfin ninka foor afar iyo bar soodare soomaalida ku khasbay nimankii waroorada ah inuu isaga yahay oo si dadka loo qayb waxaan ogaaday ninka nidaamka federaalka ah ku khasbay dadka soomaaliyeed inuu isaga ahaa waxaan ogaaday ninka gobol walba cabdisabaabo gaar in looga xukumo ku khasbay inuu ahaa wuxuu dhiiri gelinayey dalka soomaaliya inuu kala googo-o waqooyi inay gaar u go-do maxaa la yidhaahdaa muxuu ahayto koonfur galbeed inay gaar u go-do puntland inay go-do jubbaland inay go-do barnaamijkiisu kaasu ahaa waxaa hawshaa fulinaya istraatijiga isagaa lahaa shaqada ninka fulinahayana oo mekanisimka xamar iyo meel walba tegaya hargeysa iyo meel walba tegahayay oo hadba hawsha meeshay maraysa termometerka gelinahayay wuxuu ahaa ninka madaxda u ahay gabru ahaa gabre koox milatari iyo khubaraa baa la shaqayn jirtay kumanaan dhinacyada dagaalamaya ayaa ku dhintay dagaalka ka socda waddanka etoobiya amxaarada oo fursad weyn ka helay maamulka abiyi axmed ayaa xasuuq u haya iyagoo kufsi baahsan ka wada waqooyiga etoobiya in etoobiya aysan ahayn etoobiyadii hore islamarkaana ay itaal daraysay waxaa ka markhaati kacaya dagaalada ka socda waddanka etoobiya iyadoo qowmiyadaha dalkaasina ay bilaabeen in ay iska eriyaan ciidamada dowladda sidoo kale itaaldarada etoobiya waxa ay ka muuqataa inay u babaaciigi weysay ciidamada dowladda suudaan oo dib ula wareegay dhul ballaaran oo in muddo ah laga haystay tirada dadka uu soo ritay cudurka coronavirus ee adduunka ayaa kor u dhaaftay sagaashan iyo siddeed milyan oo ruux maxamed amiin ayaa warkan inoo hayaa maalin weliba maalinta ka dambaysa waxaa isa soo taraya tirada dadka qaba caabuqa coronafirus waxaana si maalinla ah loo diiwaangeliyaa kumanaan ruux oo hor leh oo uu cudurkani soo ridanayo sida lagu sheegay tirakoobkii ugu dambeeyey ee ay samaysay wakaalada wararka ee raytors tirada dadka la ildaran fayraskan oo dhan waxa ay gaaraysaa sagaashan iyo sideed malyan halka dadka u dhintayna ay gaarayaan in ka badan laba milyan iyo boqol kun oo ruux wadanka maraykanka ayaa ah wadanka ugu badan ee dadkiisu ay la jiifaan fayraskan dilaaga ah waxaana ay gaaraysaa wadarta guud ee dadka ameerikaanka ah ee qaba cudurka covid nneteen in ka badan shan iyo labaatan milyan halka dadka u dhintayna ay ka badan yihiin afar boqol labaatan iyo toddoba kun oo ruux dalka hindiya waxa uu ku jiraa kaalinta labaad marka loo eego dalalka adduunka uu saameynta ku yeeshay cudurka coronafirus waxayna kor u dhaaftay tirada dadka qaba caabuqan toban milyan iyo shan boqol oo kun oo ruux halka kaalinta saddexaadna uu ku jiro wadanka baraaziil oo dhaca qaaradda latiin america oo wadarta guud oo dadka reer baraaziil uu soo ridanayo cudurka ay gaarayso in ka badan siddeed milyan siddeed kun lix iyo toban dhibic laba boqol konton iyo afar ruux sidoo kale kaalinta shanaad iyo midda lixaad iyo midda toddobaadba waxaa ku jira dalalka kale ah ruushka ingiriiska iyo faransiiska oo mid walba oo ka mid ah dalalkan uu marayo in ka badan saddex milyan oo kiisas ah waxaana ku sii xiga dalalka sbain talyaaniga turkiga jermani colombiya argentiin mexico south africa iiraan iyo ukrein ciidamada yuhuudda ayaa waxa ay xadgudubyo horleh ka geysanayaan dhulka xoogga ay ku haystaan ee falastiiniyiinta sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed ciise ruuxa ay dileen ciidamada yahuudda ayaa waxaa lagu magacaabi jiray fu-aad sabti oo jiray siddeed iyo afartan sano kaas oo is-hor istaag ku sameeyey weerar ay soo qaadeen yahuudda sida ay sheegtay wakaaladda wararka falastiin ee wafaa wakaaladda ayaa sheegtay in ninkan ay shalay dileen ciidamada yahuudda uu kasoo jeeday waddanka ciraaq uuna ku geeriyooday weerare ay soo qaadeen ciidamada gumaysiga waxaana meydkiisa loo qaaday cisbitaalka rufeydiya ee ku yaala magaalada naabolis wararka ayaa intaasi ku daraya in nin la dhashay fu-aad ay dileen ciidamada yuhuudda xilli uu ka hortegayay sunta dadka ka ilmaysiisa oo ay ciidamada gumaysigu adeegsanayeen dadka muslimiinta ah ee reer falastiin dhanka wararka ka imaanaya magaalada juni ee wadanka falastiin ayaa ku waramaya in ciidamada maamulka yahuudda ay xoog ku galeen xaafada ku yaala magaaladaas kuwaas oo ay ka kaxaysteen lix ruux oo rag ah dadka deegaanka ayaa ku waramaya in iska hor imaadyo ay dhex mareen dhallinyaradii iyo askarta yahuudda ka hor inta aysan gacanta ku dhigin ciidamada yuhuudda ayaa sii wada xadgudubyada ay ka geysanayaan deegaanada ay xoogga ku haystaan iyagoona halkaasi ka geysanaya gabood falo nuuc waliba ah warkii oo dhegeystayaal idin kala socoteen idaacadda islaamiga halfurqaan waa inaga inta